aniga walaalow xalay habeenbarkii baan ka war helay inuu dab jiro sababtaa urtii iyo dhawaqii baabuurta iyo dhawaqii diyaaradaha ayaa hurdada ka kiciyay dadka dariska oo dhan marka saasaan ku ogaaday inay nn jiraan meeshana waxaa ka qarxay nn waxaa runtii ka dhacay dab aada iyo aada u nn u weyn oo dad badan wax gaadhsi meesha adiga aad ku nooshahay ee gurigaaga ah iyo gurigan dabka uu ka kacay xaggee isku jiraan wallahi ma kala dheera aada uma kala dheera annaga aad bay noogu dhowdahay laba dhinacba aniga shaksiyan gurigeyga way u dhowdahay waxay kaloo u dhowdahay xafiiska nn nn aan ka shaqeeyo oo anti tribalism movement ama hay-adda la dagaalanka qabyaaladda dhismahan dabcan waxa uu ku yaalaa goob dadka soomaalidu ay ku badan yihiin waxaa kaloo isla xaafadahaas ku nool eritreyaanka iyo ethoobiyaanka iyo dad badan oo muslimiin ah wax wara oo ilaa hadda idin soo gaaray oo ku saabsan haddii cid soomaali ah ay wax ku noqotay dabkan xooggan ee weli socda walaalow dadkii aan garanaynay oo dabaqaa dheerarka badan deganaa oo soomaalida ahaa way nabad qabaan ilaahay waa ka badbaadiyey laakiin ilaa hadda dadku waxay sheegayaan oo dadka aadka de guriga deganaa waxay leeyihiin hal reer baa maqan reerkana maalmahan maysan arkin marka laga yaabaaba reerku inuuba wadankaba ka maqnaa ama usan gurigaba joogin lagana la yaabaaba inay dhibaatadaasi ku habsatay oo meesha ku dhab waayeen ama ay ama ay aynan meelba kasoo baxaan garan waayeen marka runtii inta soomaalida laga warqabo wax wax hadda xaqiiqa oo aanu hayno ma jirto laakiin wax dhimasho ah welina ma maanu arkin mana aanu maqlino soomaaliya laakiin dadka kale oo dariskeena ah oo wadamada dariska ay yihiin wadankeena geeska africa oo sida eritrea iyo etoobiya iyo suudan ayaa runtii ku badan iyaguna dabaqa oo iyaguna waxyaala badan ahaa waxyaalada ku gaadhay dabaqan markuu aadan hadda waxaad joogtaa baan filayaa dhismaha dabka uu ka kacay welina dabka waa uu socdaa sidee gurmadka u socdaa
wallaahi dad badan baa ridwaano isu soo baxay dad badan baa bustayaal alaabta ciyaalka alaabta dumarka biyo cunto dad baa xitaa guryahoodii dadka u furay oo dhahay kaale eela jooga intaay inta ay waxidin hagaagi doonaan marka runtii dadka dariskao dhan waa isku soo heeliyeen waana isku habarwaacdeen wayna soo way meeshayna kusoo xoomeen dhammaantood dadkii meeshaa dhibaatada ku gaadhay si loo caawin lahaa bay dhammaantood enan ku mashquulsan yihiin waxaa kaloo jooga hadda saaad maqlaysid diyaaradaha dardamiska ayaa kor heeba heehaabaya dabaqa waxaa jooga ciidanka dardamiska booliska wax allaale wixii saxaafad wadankan joogtay intii badankooda way joogaan marka runtii dadweynaha iyo xukuumadda dowladda dhexe iyo dowladda hooseba inta waxay ku mashquulsan yihiin sidii dadkan dhibaatooday dhibaatoobay nn oo dhaawaca ah nn dhakhaatiir loo geyn lahaa sida kuwa kaloo dhibaataysa dhibaataysan oo gurigoodii ka gubtay oo iyaga oo nn surwaal keliya gashan ama garan keliya gashan ama aan de runtii hal gabadhiyo hal dirac gashan ama ama wax kala gashan keligeed ayo dabal dabarad uga soo degtay sidii loo nn loo casuur lahaa dar loo siin lahaa nn loona geyn lahaa meel ay seexdaan ay ku nastaan intaasay dadku dhammaantood ku mashquulsan yihiin runtii saxaafaddana saad aragtidba iyaguna aad bay u buunbuuninayaan waxay leeyihiin arrintan waa in wax laga qabtaa oo dadkan loo soo loo soo loo soo baxayo la caawiya waa gartay see marka dadku u arkaan in dab xalay kacay ilaa hadda la damin laayahay wallahi ilaa hadda dadku waxyaalaha isweydiinayaan oo wararka la isla xuraabaya waxaa weeye siday ku dhacday dabaqan dhismihiisa maxaagee wax ka qaldan yihiin diyaaradihii afar diyaaradood baa dul fuushan dabaqa dushiisa taagan oo biyo ku shubaaya ciidankii damdamiskao dhan baa hoos suban oo biyo ku shubaaya waxaa jooga qalabyo qalab kale oo isaguna kusii daynaya xumbo kusii daynaya oo islehdami marka runtii ma garanayo say wax kuso hereen ku dhaceen laakiin waa waa qadarta ilahay kasmalaynaya iladu ilaa hadda goorta ilahay u qoray inuu dami damaya laakiin adigu dadka ciidanka damdamiska gargaarku runtii aad bay ugu mashquulsan yihiin balse usaafsheer lahaayeen dabaqan ololaaya adiga dabcan xaafadda maadaama aad ku nooshahay wax gurmadow aad u fidisay ma jiraa dadka dhibaataysan ee dabka xalay uu qabsaday ee aan haysan meel ay maanta seexdaan ama ama hoy ay maaragtay joogaan runtii walaalow ilaa maanta anigu waxaan ka shaqaynayay annagii dhalinyaro badan oo soomaaliya waxaan ka shaqaynaynay sidii dadka loo loogu keeni lahaa bustayaal sidii dadka deriska ah oo guryaha agtooda a degantay dadka qaarkood u ay ay u hoyn lahaayeen oo u qaadan lahaayeen cabitaan cunto oo meesha lagu sameynaya aan ku sameynayna oo dadkan la siinaayey annaga intaydii deriska ahayd oo meelaha dhadhow joognayna guryahayagi waxaanu usoo ofargarayna waxaanu idhi guryahayagu waa diyaar meel baa lagu qoraya qof kasta qofkuu qaadanaayo marka waxaanu idhi qof kasta oo rabo oo guri la-aan ay ku dhahayso diyaar baanu la nahay inaan n siino waxaan ka caawin karno marka runtii waxaanu haysanay waxaanu haysanay xoog iyo dhaqaalaba maanaan kalamaanaan kala hadhin